wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee maamulka puntland ayaa degmada eyl ku qabatay shirar looga hadlayay wadatashiga maareynta deegaanka iyo wakhariimidda ilaalinta xeebaha iyo deegaanka ee maamulka puntland shirka wadatashiga ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka kala socday maamulka degmada eyl wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee maamulka puntland iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada eyl ee puntland cabdinaasir yaasiin xogayaha dowladda hoose ee degmada eyl ayaa wasaaradda deegaanka kaga mahadceliyey qabanqaabada shirarka diiradda lagu saarayo badqabka deegaanka aad baan ugu mahad celinayna wasaaradda deegaanka sida ay inta badan noola shaqayso ilaalinta deegaanka marka maanta worshopkan wuxuu ku saabsan yahay ilaalinta deegaanka dowladaha hoose iyo wasaaradda deegaanka siday deegaanka u ilaalin lahaayeen idinkuna marka waxaa tihiin dadkii ilaalin lahaa annaguna waxaan nahay authority idinka sarreeyey maamulkii laakiin dadkii ilaalin lahaa bacaha dhuljeexa dhibaatada wadanka loo haysto qashinka dadkii ilaalin lahaa waa idinka marka halkaan maanta waxaa laynuu qabanayaa tababar tababarkaasna waxaa la rabaa in si fiican loo fahmo dhaqdhaqaaqana la yareeyo wax dhaxalgal ahna laga reebo cilmiga halkaan ku duugan oo maanta intaa laynoo sameeyey dhaqdhaqaaqa waa in la yareeyaa magarta silentinga waa inu badnaadaa waa inaynu soo jeednaa inta yadaa joogto waanaa soo jeedaa oo dhiiran tahay marka wasaaraddana aad baan ugu mahadcelinaynaa shaqaalaha ka socda axmed iyo beday way ka soo barteen halkaana way ka qabanayaan kuwo badanna way noo soo wadaan marka intaasaan xubadayada maamulka ka dhahaynaa ugu dambeyn guddoomiye ku-xigeenka degmada eyl ayaa sidoo kale madasha ka hadlay soona gebagabeeyey khudbadihii laga soo jeediyey waxa uuna ugu baaqay ka qaybgalayaashu inay ka faa'iidaystaan shirarkan iyo waxyaabaha diiradda lagu saarayo noqdaana kuwa mirodhal ah wasaaradda deegaanka wayna kula jooga bulshaale oo tababarka qabanaysa odayaasha reer beday hooyooyinka gabdhaha dhammaantiin alaikum salam ala salaatu islaamka wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacdasalaan aad iyo aad baa umahadsantihiin soo xaaritaanka iyo yanaa mataqaanaa aad usoo xaadi dheemaadaba shir laydiin wacayo tababar sida fiican aa usoo camidheen aad baa umahadsantihiin waxaan kala u mahad celinayaa wasaaradda deegaanka oo qabanaysa tababarkan manaha qiimaha fiican ku fadhiya maxaa yeelay markii la yidhaahdo qofka gurigaaga iyo deegaankaaga iyo baddaada wanaagso wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee maamulka puntland ayaa muddooyinkanba deegaanada maamulkaasi ka waday shirar shirar gooni-gooni ah oo diiradda lagu saarayo sidii looga hadli lahaa ilaalinta xeebaha iyo badqabka deegaanka